sabuuradii cutubka boqol iyo siddeed iyo soddonaad qalbigayga oo dhan ayaan kugu mahadnaqi doona oo ilaa iyada hortooda ayaan ammaan kuugu gabi doona waxaan u soo tukan doonaa macbudkaaga quduuska xaggiisa oo magacaagana waxaan ugu mahadnaqi doonaa raxmaddaada iyo runtaada aawadood waayo eraygaaga ayaa aad ka sii weynaysay magacaaga oo dhan maalintii aan qayshaday waad ii jawaabtay waanaad iigu kalsooni gelisay xooggii aad naftayda u yeeshay rabbiyow boqorrada dhulka jooga oo dhammow way kugu mahadnaqi doonaan waayo waxay maqla'aan ereyada afkaaga haa way ka gabi doonaan sidadka rabbiga waayo ammaanta rabbigu waa wey tahay waayo inkastoo rabbigu sarreeyo haddana wuu fiiriyaa kuwa hooseeya laakiinse kan kibra meel fog buu ka yaqaan inkastoo aan ku dhex socdo dhibaato waad isoo noolayn doontaa oo waxaad gacantaada ku soo fidin doontaa cadhada cadaawayaashayda oo gacantaada midigna way i badbaadin doontaa rabbigaa kaamil ka dhigi doona waxa igu saabsan rabbiyow naxariistaadu weligaydba way sii waartaa ha ka tegin shuqulladii gacmahaaga